bismillaahi raxmaan raxiim asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu meel kastood naga maqlaysaan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka dalsan ee afar laatanka saac
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xiran tahay ti aan ka soo laabanana way xiran tahay war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xiran tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kalaa dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale ismaqal haboon meel kastood naga maqlaysaan qodobada ugu waaweyn ee barnaamijka caawa idinku jalbeebin doonana waxaa ugu waaweyn shin naxdin leh oo ka dhacay magaalada muqdisho islamarkaasina khasaare aada u badan geystay gaari caasi iyo waxaa ku duldhacay gaadhiga nooca xamuulka qaado oo kontulen weyn ayaa dad shacaba ku habsaday waxaan kaloo idinii soo gudbin doonaa galgaduud dhacdooyin cajiiba oo ka dhacay rag lasoo istaajiyey maxkamadda oo iyagu toos u qirtay islamarkaasina dalbaday in qisaas lagu fuliyo dhacdo shacabka soomaaliyeed si weyn la yaabeen ayay ahayd waxaan kaloo barnaamijka idinku hayaa wax kabeddelka dastuurka oo maraya meel xaasxaasiya xashe sheekh maxamuud oo qaaday tallaabo cusub oo kale maxay tahay tallaabta ay qaadayaan mucaaradka sabtida ayaa loo malan yahay in la ansixiyo ma dhaqangeli doonaa heshiiskaasi maalinta sabtida ee wax kabeddelka dastuurka lagu sameynaya qodobadaas ayaan idinku jalbeebin doonaa ee saaxiibayaal kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka dalsan ee afar iyo labaatanka saac waxaan la socodsinaya anigoo cabdiwahaab cirguja dhanka farsamada waxaa ku jira cabdiwahaab cabdilqaadir xasan mar kale ismaqal haboon
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa inta jigan ayaa laga rabaa
Thank you.
mar kale saaxiib ayaal habeen wanaagsan meel kastood naga dhawanaysaan aan ku bilaabe ciidanka ilaalada nabadgelyada wadooyinka ee traafika ayaa ku howlan gurmadka shilgaari oo ka dhacay iskiiska jubba ee magaalada muqdisho taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka korneyl muuse kheyr oo la hadlay warafdiyeenka ayaa waxa uu sheegay in shilkan gaari uu ahaa mid xamulo oo konteynar saarnaa oo ku dul dhacay gaadhi b l ama nooca caasiga ama homey adba sidii loo yaqaano darawal gaari oo ka badbaaday shilka ayaan isagu loola carar dhakhtar sida uu sheegay sargaalkani waa shilkii ugu xumaa ee ka dhacay magaalada muqdisho dhowaanaha sida shaaca laga qaaday ilaa iyo toban qof ku dhowaad ayaana hadda shilkaasi ku geeriyooday qodobkan saaxiibayaal haddaan markan intaan ugu gudubno waxaynu eegaynaa markan wax kabeddelka dastuurka soomaaliya ayaa maraya meel xaasxaasiya maalinta Arb- sabtida soo socota waxaa loo malan yahay in wax laga bedelo dastuurka soomaaliya islamarkaasna nuqul cusub lagu soo kordhiyo xildhibaanada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaana u malnay inay gacan- cod- cod gacantaaga maalintaasi ku ansixiyaan wax kabeddelka dastuurka laakiinse xildhibaano badan ayaa aada uga soo horjeeda xildhibaanadaasi waxaa ka mid ah xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur wasame oo qoraal uu soo saaray ku sheegay in villa soomaaliya damacsan tahay qorshaha halis ku ah dalkani islamarkaasina maalinta sabtida ay doonayso inay villa soomaaliya xoog ku marimariso villa soomaaliya muddo ku dhow sanad waxay ka soo shaqaynaysay wax ka beddelka dastuurka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi bare qaar ka mid a golaha wasiirada duqa muqdisho oo dhammaantood fagarayaal ka hadlay waxay si isku mid a u sheegeen inay dowladda ka go-an tahay wax ka beddelka dastuurka dadka oo daraso kuna xeelka dheer arrimaha siyaasadda ayaa ku tilmaamay inay villa soomaaliya burburinayso midnimadii soomaaliyeed ee iyaba ka ahayd siday ku eedeeyeen dadka oo darasa siyaasadda xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu jeebka ku qaadanayo sharciga xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ayaa doonaya iyagu in qoraalkan ama qaraarkan lagu soo kordhinayo nuqulada cusub ee dastuurka soomaaliya in si deg deg ah loo ansixiyo maalinta sabtida xildhibaanadii ugu badnayd ayaana ka soo horjeeda oo u janjeersamay islamarkaasina koray sallaanka siyaasadda ay wada saaran yihiin siciid cabdulaahi deni iyo madaxweynihii jamhuuriyadda sagaalaad ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo isagu dirawal ka ah arrinta mucaaradka oo si weyn uga soo horjeeda waxyaalaha ay mucaaradku diidan yihiin ee wax kabeddelka dastuurka sida weyn ugu dirayaan waxaa ka mid ah in xasan sheekh maxamuud doonayo in dalka doorasho qof iyo cod laga qabto islamarkaasna meesha laga saaro xisbiyadii badnaa oo dalka keliya lagu soo koobo laba xisbi oo keliya waana tan sida weyn ay u diidan yihiin mucaaradka oo ay ku tilmaameen arrin uu xasan sheekh maxamuud ku xagaldaacinayo dalka waxayna sheegeen xasan inuu doonayo inuu soo saaro xisbi isagu leeyahay iyo xisbi kale oo gacan ku rimisa oo ay doonayo inuu xasan sheekh maxamuud maamulo taasina aan laga yeelaynin puntland eedihii ugu cuslaa ayay u jeedisay qodobada iyo nuqlada ay soo saartayna waxaa ka muuqanayay in puntland haddii xasan sheekh maxamuud ku sii adkaysto ama villa soomaaliya ku adkaysato wax ka beddelka dastuurka oo awood ku muuquniso oo xoog lagu ansixiyo inayna puntland qeybaha kale ee soomaaliya kasii mid ahaan doonin qaraar kasta oo dastuurkaasi lagu soo saaran ayna aqbali doonin sharciga dastuurkana ayna marnaba yeeli doonin warar qoraal oo ay soo saareen oo aada u dheeraa qodobada ku jira ayuu ka mid ahaa dadka oo doorasa siyaasadda kuna xeelka dheer ayaana eedeymihii ku cuslaa u jeedinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaa sidoo kale ka soo horjeestay madaxweynihii ku-meelgaadhka ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo ku eedeeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud in wixii shalay farmaajo ka diideen iyagoo mucaarad wada ah xasan sheekh maxamuud iyo shariif inayna maanta suuragal ahayn inuu ka aqbalo xasan sheekh maxamuud waxaa kaloo ka soo horjeestay ra-iisul wasaarihii farmaajo ee ugu taariikhda dheeraa ama ugu xukunka dheeraa xasan cali khayre oo isagu sidii ugu adkeed u duray heshiiskan ama dastuurka nuqlada cusub ee lagu soo kordhinayo maalinta sabtida ayaa loo malan yahay in wax laga bedelo wax kabeddelka dastuurka soomaaliya lagu sameynayo oo ay ugu yeedheen mucaaradku in guud ahaanba dastuurka la bedelayo xogo soo baxaya oo dheeriya waxa ay shaaca ka rogayaan in xasan sheekh maxamuud intii hore kasoo dabcay oo uu oggolaaday in nuqulo ka mid a qodobada dastuurka lagu soo kordhinayo in wax laga bedelo cabdiraxmaan cabdishakuur warsam oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya oo intii akhrinta wax ka bedelka dastuurka qodobadani ay socdeen ama nuqlada lagu soo kordhinayo ayaa isagu si weyn u weeraray villa soomaaliya iyo cid kasta oo soo qortay wax ka bedelka dastuurka qodobo aada u waaweyn oo laga digay in lagu soo diro dastuurka ayaana ku jiray qaar ka mid a xildhibaanaduna waxay ku tilmaameen haddii qodobadan lagu daro inay tahay jariimo weyn halka madaxweynihii sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku tilmaamay in haddii la ansixiyo wax ka bedelka dastuurka in qof kasta tuuladiisa ku laaban doono siduu madaxweynuhu hadalka u dhigay farmaajo ayaa hadda shookaanta ama dirawalka ah dadka diidan wax ka bedelka dastuurka iyo qodobadani lagu soo kordhiyey maalinta sabtida ayaa si weyn loogu malan yahay in wax laga bedelo dastuurka dowladda federaalk soomaaliya ama nuqlada cusub ee lagu soo kordhinayo wax ka bedel lagu sameeyo haddii ay sidaasi dhacdo maalinta sabtida ah waxaa meesha laga saarayaa xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo ku-xigeenkiisa waxaana la keenayaa madaxweyne iyo ku-xigeen arrintan ayaa waxa ay la aaminsan yahay in ay meesha ka saari doonto dadka la dhacsan siyaasada xasan sheekh maxamuud waxbay ku tilmaameen guul aada u weyn waxayna tibaaxeen in wax ka bedelka dastuurka iyo qodobada lagu soo kordhinaya ay diidan yihiin cid kasta oo aan rabin inay soomaaliya horumar ka hanaqaado intaas haddaan saaxiibayaal uga gudbo maanta galgaduud waxyaala dhacdooyin cajiiba ayaa ka dhacay waxaa la soo istaajiyey maxkamadda galgaduud rag hore dilal u geystay oo iyagu laakiinse si ka duwan dadkii hore ee maxkamadda lasoo istaajin jiray kiiskaas qiranaya qaarkood waxay ayba dalbanayaan in si deg deg ah qisaas loogu fuliyo waa dhacdo cajiiba oo shacabka soomaaliyeed si weyn ula yaabeen balna dhugta mid ka mid harka maxkamadda lasoo istaajiyey
yaa kulli anaa u bareeray dilkaas waan geystay ninkaasna anuu igu dhintay taas oo ah dil toogashaa oo ah qisaastii marxuum allah u naxariistee bashiir qurre cabdi maxkamadda gobolka galguduud ayaa u fadhiisatay kiis oo eedaysane ka yahay axmed cabdi maxamed oo loo haysto inuu si kasa u dila allaha u naxariistay marxuum bashiir hure cabdi saddexiyolabaatankii bishan saddexaad laba kun iyo labaatan iyo afar una ku dilay gudaha degmada caabudwaaq fadhiga maxkamadda waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada caabudwaaq laamaha amniga qaybahooda kala duwan iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada xeer ilaaliye ku-xigeenka maamulka galmudug cabdixakiin maxamed xirsi ayaa soo bandhigay cadeymaha muujinaya sida uu u dhacay dilka uu eedeysanaha ka yahay axmed cabdi maxamed waxaana goobta la keenay markhaatiyaal caddaynaya kiiska iyo sida uu dhacay xilliga uu dilku dhacayayna goobta ku sugnaa inay meeshii uu noogu yimaadeen laba nin bala ahaayeen nin kalaa la socday soo qormooda maxaa qoray anaga fadhiisteen dalaal anaguna xoogaan la dareen inay hadda wax dhiga jiraan meeshooda sii fadhiyeen maxaa waa istaagay ninkii waxbada ku dalaacay anaguna waa caday
baaraha kiiska ayaa waxa uu si faahfaahsan u sharaxay waxyaabihii kasoo baxay baaritaankiisa ku aadanaa dilka uu ku eedeysan yahay axmed cabdi maxamed waxaan bilownay baaritaankii koowaad inaan helno goobjoogayaashii dhacdada marka ay dhacday goobta joogay sida hadda markhaatiga aan keennay maxkamadda horteeda waxaa noo caddaatay markaan aragnay meydkii marxuunka inuu dhacay fal dembi ah go'aankeedana uu lahaa axmed maxamed axmed cabdi maxamed go'aan gaaristiisii ay ka dhalatay ficil ficilkiina enejiita ay dhashay
xeer dhaaliyo ku-xigeenka maamulka galmudug cabdixakiin maxamed hirsi ayaa waxa uu sheegay inuu eedeysanuhu yahay mid galay dembiga lagu soogay sidaa darteedna uu maxkamadda ka dalbanayo in mar
waxa aan rabaa maxkamadda sharafta leh in aan si xushmad iyo qadarin leh aan uga codsado maadaama dhammaan caddaymihii layga rabay aan soo dhammaystiray in ay ku xukunto eedaysane axmed cabdi maxamed aayadaha qur'aanka kariimka ee kale ah aayadda afartaniyo-shanaad ee suuratu maa'idda aayadda boqoltoddobaataniyo-sideed boqoltoddobaataniyo-sagaal ee suuratu baqara iyo qodobka afar boqol soddon iyo afar xeerka ciqaabta soomaaliyeed taas oo ah dil toogashaa oo ah qisaastii marxuum allah u naxariistee bashiir hurre cabdi si ay ugu waano qaataan oo ay ugu tusaale qaataan fidnawadayaasha kale ee ku taamaya in ay sidaas oo kaleeta dhiigga islaamka ee xaaraamta ka ay u daadiyaan maxkamaddu waa mahadsantaha
dareenka difaacaya eedaysanaha ayaa waxa uu ku dooday in markhaatiyaasha meesha la keenay aysan ahayn kuwa goobta ku sugnaa xilliga uu dilku dhacayay waxaa xukun ka ratimaya waxaa weeye mu- qiraalka muwakilkaygu oo u soo gudbiyey si fududan cadaalada inuu asagu eedaa galay taas oo waafaqsan sharcada islaamka iyo qaynuunka baxeerka oo qodobkan lixdan iyo sideed boqol iyo boqol afartan iyo sagaal intaba wuu soo fududeeyey waana u hiiliyey garsoorka wuxuu garanaya dembi inuu galay wuxuu garanayaa inay tahay gaf wuxuuna cadaaladda horteeda ka sheegtay inuu gafka asagu uu galay Eh, sidaa darteed guddoomiye garsoor iyo maxkamadda sarrafta leh waxaan codsanaynaa iyadoo la- looga garsoorahayo garsoorkaasu ku dhisan yahay marxuumkii iyo asagoo labadaba in maxkamaddu ay u- u eh, naxariisato u cadaalabto go'aankan ay gaarta iyadu wabilaahi towfiiq
ugu dambayntii gudoomiyaha maxkamadda gobolka galgaduuda
maxkamadda gobolka galgaduud waaxdeeda tashiga qaybteeda ciqaabta waxay ku dhawaaqaysaa xukun ciqaabeedka sumadiisu tahay haddaba maxkamadda gobolka galgaduud markay aragtay xaashida eedda xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee galmudug ee ku suntan markay dhegaysatay jawaabta eedaysanaha oo ku jawaabay dilkaas waan geystay si kasa ayaana u geystay markay dhegaysatay dooda xafiiska xeer ilaalinta markay dhegaysatay difaaca qareenka eedaysanaha markay aragtay maragfurka mar- markaati kudul saciid xersi markay aragtay warqadda qiraalka eedaysanaha ee maxkamadda horteeda uu ka qirtay markay arag- aragtay aayadda afartan iyo shanaad ee suuratulmaa'ida iyo aayadda boqoltoddobaataniyoideedboqoltoddobaataniyoagaal ee suuratulbaqara markay dhegaysatay gebagabada xafiiska xeer ilaaliyaha iyo gebagabada qareenka eedaysanaha codsiga eedaysanaha xukunka maxkamadda maxkamadda gobolka galgaduud waxaa u caddaatay in eedaysane axmed cabdi maxamed ina cadar faarax diini jir ah ku dhashay degan caabudaaq uu yahay dembiilo galay dembiga lagu soo eedeeyey waxayna ku xukuntay dembiile axmed cabdi maxamed dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum allah u naxariiste bashiir hurre cabdi ina xaliime axmed soddon jir ahaa deganaa ku dhashay caabudwaaq
iraad aadan cali wararka tv-ga dalsan caabud waaq
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledka yaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah waaw waaw xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormud hormud 4 g l t e yaa waa dheeftaas iyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay oran waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tago badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeye jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal dalsan radio
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaa magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurday ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaliish yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunne
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo
gudaanba saxbeeyaan intaas ayaan ku soo afeerayaa barnaamijkii wareegga ordalasan t v ee mar kale intaan hawada kulmin nabadgelyo